waxaa ugu horeeya isbitaalka degmada in la dhiso si ay dadku u helaan daaweyn bilaash dhakhaatiirtii ka shaqayn lahayd degmadan awdheegle way diyaarsan yihiin insha allahu tacaala waxay la imaan doonaan taliyaha saldhigga iyo ciidankiisa booliska mashruuca labaad ee loogu talagalay degmo walba oo cadowgan shabaab laga xoreeyay in laga hirgeliyo waxay tahay waxbarasho bilaasha in la geeyo iskuulaadka in la dhiso mashruuca saddexaad ee loogu talagalay wuxuu yahay xarunta maamulka uu ku shaqeynayo ee dadka ay ugu soo hagaagayaan maamulada degmooyinka in loo dhiso midka afaraad wuxuu yahay nalalkan cadceedda ku shaqeeya ee iftiinka magaalada siiya habeenkii si ganacsiga iyo amniga iyo isku socodkabuu u fududaado in laga hirgeliyo magaalada ka ugu dambeeya shanaad wuxuu yahay saldhigga ciidamada amniga booliska in loo dhiso degmo walba oo gobolkan ku taal